فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa saddex iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ahmiyad intee leeg ayuu leeyahay dhulka jasiiratul carab waana kuwee dalalka maanta qaybta ka ah dhulkan waxaad maqli doontaan xalqada koowaad taxana aan ugu magacdarnay fasiiru sidee buu u dhacay dagaalkii weynaa ee zallaaqa kaas oo andalus ku dhex maray nasaarada iyo muslimiinta warbixin ayaad dhegaysan doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan qaybta labaad taxanaha gargaarka deg deg ah oo uu soo gudbinayo mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
قال لقد غأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka ahmiyad intee leeg ayuu leeyahay dhulka jasiiratul carab waana kuwee dalalka maanta qaybta ka ah dhulkan waxaad ku soo dhowaataan xalqada koowaad ee taxanaha aan ugu magacdarnay fasiiru waxaana soo jeedinaya mahad cubayd
نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان نسير به barashada dhulka iyo caalamka waxay leedahay ahmiyad gooni ah oo aanay jirin cid ay ka qarsoon tahay qof aan dhul marinna dhaayo ma leh sidaba soomaalidu ku mahmaahdo dhulka ayaa se kale ahmiyad iyo micno kala duwan waxaan allah idinkii taxanahan aan ugu magacdarnay fasiiru si gaar ah aan xoogga ugu saari doonnaa dhulalka magaca iyo maamuuska ku leh muslimiinta maankooda si aan wax badan uga baranno caalamka islaamka una soo noolayno mustalaxaad sharci ah oo ay dad badani moogan yihiin xilligan mucaasirka ah jasiiratul carab ayaa ah dhulka ugu muhiimsan marka laga hadlayo caalamka islaamka maxaa yeelay waxaa ka mid ah dhulka xaramaynka oo ay ku yaallaan labada masjid ee ugu fadliga badan masaajidda muslimiinta oo kale ah kacbada iyo masjidka nebiga sala allahu calayhi wasallam waxaa jasiiratul carab iyo si gaar ah xaramaynka ku yaalla qiblada aannu salaadaha waajibka ah iyo sunnahaba la aadno waxaa ku yaalla manaasigta xajka ee ay muslimiintu sannad weliba waajib ahaan u gutaan intaasi waxaa sii dheer in dhulkani yahay halkii ay ku noolaayeen rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim ahmiyadda jasiiratul carab kuma eko oo keliya intaasi aan soo tilmaannay balse waa dhul leh axkaam sharciya oo gaar ah axkaamtaasi oo u badan kuwo waajibaad ah sidaasi darteed maadaama waxa waajibka dhammaystiraya uu waajib noqonayo sidaba culimmada muslimiintu isku waafaqsan yihiin waa waajib in la barto dhulka caynkaas ah jasiiratul carab waa dhul dhaca bartamaha caalamka mana xigo galbeed barina maaha waqooyi iyo koonfurna warkeeda badda waana dhul uu alle ku manaystay difaacyo rabbaani ah oo jihooyinka oo dhammi waxaa ka jira bad iyo biyo culimmada juqraafiga carabiga iyo fiqiga ayaa isku waafaqay in xuduudda jasiiratul carab ay sidan tahay bari waxaa ka xiga badda albasra ee maanta loogu yeero alkhaliiju alcarabi galbeed waxaa ka xiga badda alkalsam ee maanta loogu yeero badda cas halka koonfurna ay ka xigto baxrul carab waqooyigana waxaa ka xiga baadiyaha ciraaq oo ay ku yaallaan harobiyoodyo badan shaykhul islaam ibnu teymiyah wuxuu leeyahay jasiiratul carab waa badda alkalsam ilaa badda albasra dhanka kalena yamaama ilaa xuduudda shaam waxaana soo gelaya yeman laakiin shaam kama mid ahan dhulkaasi ayayna carabtu degi jirtay
ضج صدقا وابتهل
إيه يا أرض الحرم
جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي marka aan ku qiimayno juqraafiyadda cusub iyo xuduudaha uu shisheeyuhu kala dhigay caalamka islaamka waxaa jasiiratul carab la isku yidhaahdaa dalalka sacuudiga kuweyt baxrayn qatar imaaraadka carabta cumaan iyo yeman haddii aynu ka hadalno fadliga jasiiratul carab wuxuu allaah dhulkan ka doortay dhammaan dhulalka kale si la mid ah sidaba uu ummaddani muxamediyada ah uga fadilay ummadaha kale rasuulkayna moxamed sala allahu calayhi wasalamana uga fadli badan yahay ambiyada kale ibnulqayim wuxuu leeyahay goobaha iyo waddamada wuxuu alle doortay goobta ugu sharafta badan oo ah beledulxaram dhulkan ayuuna alle u dooray nebigiisa moxamed sala allahu calayhi wasalam una dooray inay noqoto goobta lagu guto manaasigta xajka waajib ayuuna muslimiinta uga dhigay inay soo aadaan oo ay isaga kala yimaadaan daafaha dunida haddii aanu dhulkan barakaysan ee jasiiratul carab iyo si gaar ah dhulka xarameynka ee qaybta ka ah aanu ahaan lahayn dhulka midka ugu khayrka badan ma noqdeen goob lagu guto cibaadaad waajib ah oo aan meelo kale lagu gudan karin waxaana intaasi sii dheer in allaah uu ku dhaartay beledkan aaminka ah markii uu yidhi wa haada albaladi alaamiin يا أرض مكة خافقي ناداك يشتاق تربتك وطيب هواك si kastoo uu caalamku u ballaaran yahay lagama soo helayo goob ay tahay in lagu dawaafo oo aan xaramka ka ahayn lagumana soo arkayo sidoo kale goob ay cibaado tahay in la dhunkado oo aan xajarul aswadka ka ahayn taariikhda dhulka jasiiratul carab waxay la soo bilaabanaysaa risaalaadkii ugu horreeyey ee towxiidka ee uu alle u soo dhiibay ambiyada saxaraha jasiiratul carab ee koonfureed ayayna ahayd dhulkii axqaaf ee ay risaaladii nebi huud calayhi salaam ka hirgashay waqooyiga jasiiratul carab ayayna dhacaan guryihii alxijri ee risaaladii nebiyullaahi saalix calayhi salaam ay ku soo degtay maamuuska iyo maqaamka dhulkan ayaa sii bulaalay wixii ka dembeeyey markii aabbaheenna nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam uu xaram ka dejiyey qayb ka mid ah qoyskiisa kuwaasoo dib u dayactiray masjidka xaramka si uu u noqdo goob ay dadku isugu yimaadaan وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
أرضك والهموم كثيرة فنسيت همي عند وطء ثراك كم جئت أرضك والسقام تحيطني فأرى شيء umulqura ama makah iyo hareeraheeda ayaa noqotay halka ay saldhigatay risaaladii towxiidka ee nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam dadka ku nool dhulkan ayaana waayo dheer ahaa muslimiin ahlu tawxiid ah ilaa markii dambe ay ka fogaadeen xanafiyaddii ibraahim lana yimaadeen shirki iyo sanam caabudid laga soo musaafuriyey shaam laba kunoo sano oo jasiiratul carab ku jirtay mugdiga gaalnimada iyo shirkiga waxaa mar kale alle u soo celiyey nuurka iyo ilayska towxiidka nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaana loo soo dhiibay risaalada xaqa ah isagoo maka ka bilaabay halgan iyo jihaad lagu faafinayo towxiidka shirkigana lagu suulinayo sidaasina waxaa ku dhaboobay allabarigii ibraahim iyo ismaaciil calayhim assalaam ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم
jasiiratul carab ayaa heshay maamuuska ah inay martigeliso risaaladii ugu dambaysay ee ka timid xagga samada dhulkan sharafta badan ayaana si xiriir ah waxaa ugu soo degayey kalaamka allaah casa wajalla ayadoo uu ku soo degayey fariinsidihii allaah ee malakul jibriil calayhi salaam
شوقي يزيد إلى مدينتي يثرب والدمع من
madiinatul munawara daartii hijrada iyo gurigii ansaarta diinta islaamka ayaa ciiddeedu waxay noqotay udugii carfoon markii lagu aasay jasadka daahirka ah ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam waana manqabo dheeri ah oo ay yeelanayso si guud jasiiratul carab iyo si gaar ah magaalada dayba ee madiinatul munawara
ساقت للصلاة بمسجد ضم النبي أنهار haddii aynu wax ka mid ah tilmaanno axkaamta diineed ee ku xidhan dhulka jasiiratul carab waxaa ka mid ah in dardaarannadii ugu dambeeyey ee laga xafiday rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay ka mid ahayd in dhulkan aan loo oggolaan inuu saldhigto qof gaal ah wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa ku yidhi ka saara mushrikiinta jasiiratul carab wuxuu kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi haddii aan sii noolaado waxaan dhulka jasiiratul carab ka saari doonaa yahuud iyo nasaaro ugamana tegayo qof aan muslim ahayn caa'isha radiallaahu canha waxay leedahay rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi alle ha lacnado yahuud iyo nasaaro waxay qubuurta ambiyadooda ka dhigteen masaajid laba diimood jasiiratul carab ma wada joogayaan في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم فزع القدس وضجت مكة وبكت طيبة من فرط الألم في حمى الحق waajibkan diineed ee sidan u cad waxaa ganafka ku dhuftay maalin cadnacaasiyey dhammaan xukaamta ka talisa dhulka jasiiratul carab xarameynka oo qayb ka ah dhulkan fadli gaar ahna sii wataa ayaa waxaa saldhigyo ciidan oo muuqdo ku leh dowladda maraykanka ee horboodaysa dagaalka iyo dirirta ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa خطب عمم ما أصاب الشرق من خطب عمم ما أصاب الشرق من خطب عمم عث فيه القوم حتى ما له حرمة ترعى وحق يحترم wujuudka ciidamada maraykanka iyo kuwa reer galbeedka ee jasiiratul carab ayaanan ku ekayn oo keliya xarameynka dalalka qatar imaaraadka carabta baxrayn iyo kuweyt ayay ku sugan yihiin ciidamada amerikaanka ah intaana waxaa sii dheer nasaarada iyo yuhuudda sida caadiga ah u deggan inta badan magaalooyinka jasiiratul carab
الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذون الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان نسير به haddaba xalaqaadka soo socda ee taxanaha fasiiru waxaan mid mid isugu dultaagi doonnaa toddobada dal ee xilligan loo kala qaybiyey jasiiratul carab annagoo ka bilaabi doonnaa dhulka xarameynka oo magiciisii ku dhowaad boqol sano laga beddelay lagana dhigay sacuudiga sida in dhulkan hal qoys leeyahay oo kale taasoo qayb ka ah gaboodfallada nidaamka aala sacuud نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين واظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طاويل باع وقال الناس إنك قد سبقته
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad taxanaha gargaarka deg dega ah taasoo uu soo gudbinayo mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaan halkan ka geli doonaa insha allahu tacaala darsigeenii labaad ee buugga gargaarka deg dega ah ama fast aidka ama isaaful awali ee shoog ayaan geli doonaa insha allahu tacaala shoogu waa argagax ama naxdin lama filaan ah oo ku timaado qofka taas oo hoos u rida wareega dhiigga iyo shaqada keliyaha sidoo kale shoogga wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kale ah eli shock iyo late shock eli shock bimacnaa waxaa waaye shoog soo degdega oo islamarkiiba qofka soo wajaha markii ay waxgaaraanba soo wajaha iyo late shock shoog soo daaha oo qofka ka soo daaha gadaal ka yimaada labadaas ayaa loo kala qaadaa shoogga insha allahu tacaala waxaan gelaynaa marka eli shock shoogga oo soo degdega shoogga soo degdega haddaan qeexno eli shock ama shoogga soo degdega waa shoog la daaweyn karo waxaana loo yaqaanaa reversible shock ama shoogga soo degdega waa mid la daaweyn karo oy daaweyntiisa iska fududahay late shock waa shoogga soo daaha waxaana loo yaqaano irreversible shock waana shoog aan la daaweyn karin oo aada u dhib badan waxyaalaha marka shoogga keena haddaan ka hadalno shooggu wuxuu imaan karaa marka ay qofka ku yimaadaan dhibaatooyinka ay ka midka yihiin kow marka qofka uu dhiigbaxo oo loo yaqaano himorage labo gubasho oo loo yaqaano banis saddex laf jabtay oo loo yaqaano fractur afar fuuqbax oo loo yaqaano dehydration shan shil gelid ama accident waa shantaas ayaa mataqaanaa ugu daran waxyaabaha ugu waaweyn ee keena shoogga symptoms of shock ama calaamadaha shoogga shoogga maxaa lagu gartaa kow calaamadaha shoogga waxaa ka mid ah qof shoogsan waxaad moodaa inuu hurdaayo ama uu miirla yahay qofka wuxuu u ekaanaa qof hurdaaya ayaad u malaysaa ama uu miirla yahay laba qofka shooqa qaba waxaa lagu arkaa neeftuur fara badan iyo dikaan fara badan ee wadnaha keena intaas waa calaamadaha ugu waaweyn ee lagu arka qofka shooqa qaba ee gargaarka shoogga qofkan shoogsan sidee baad ugu gargaari kartaa haddii aad la kulanto kow qofka shoogsan waa in la jiifiyaa qaarkiisa dambena laga saramariyaa qaarkiisa hore labo qofka shoogsan waa in la dadaa laguna dadaa waxyaabaha ad adag sida bustada iyo wixii la mid ah bustooyin waxaa jira loogu talagalay dadka shoogga qaba lagu dado si ay u helaan kuleel qawowgana uu meesha uga baxo barasharkiisana kor ugu soo kaco saddex haddii qofka uu miir laayahay waa in loo seexiyaa gadaalgadaal si uusan candhuuftiisa ugu mergan hana siin cuno iyo cabitaan midna afar haddii qofka uu dhiigbaxayo jooji dhiigbaxa meesha dhiigga ka socda jooji adoo u samaynaya direct compress ama cadaadis toos adoo u sameynaya number shan visito guud u sameey qofka shoogsan mar kastaba visito guud u sameey ku celceli drawing ama hafasho waxaan ku daraynaa drawing ama hafasho hafashadu waa qofka uu haftay ama aysanbabada ay biyo ka galeen haddana neeftu ay ku xiran tahay sidoo kale qofka wuxuu hafan karaa muddo afar daqiiqo ah cashirkan waa xafasho ama drawing drawing hafashadu waa qofka haftay oo sanbabada ay biyo ka galeen haddana neeftu ay ku xiran tahay sidoo kale qofka wuxuu hafan karaa muddo ilaa saddex ilaa afar daqiiqo ah gargaarka hafashada qofka sidee buu u haftaa kow qofka waa in si deg deg ah looga soo saaraa biyaha uu ku haftay si kastoy ahaataba labo waa in carabka laga qabto qofka dibaddana loo soo saaraa si uu u matago ama ay biyihii uga soo baxaan saddex qofka haftay u jiifi dhabardhabar madaxiisana u laab dhinaca luqunta si garkiisa cirka uu u eego afar sankiisa far iyo suul ku qabo si uu ugu keeno biyihii afka shan afka afka u geli si xoog ah u afuuf ilaa aad ka aragto in sanbabadiisa ay si toos ah u shaqaynayaan ama ay hawadii u gashay lix afkaaga ka qaad afkiisa si neeftu dibadda ay ugu soo baxdo waxaa la rabaa markii aad neefta ku afuufto oo aad ku shubto neefta inaad ka qaadid afkaaga afkiisa si ay neeftii ay bannaanka ugu soo baxdo lambar toddobo daqiiqad gudaheeda ku celi muddo shan ilaa iyo toban daqiiqo ah ama inta uu ka neefsado qofka namber siddeed caruurtuna waa sidoo kale inkastoo ay kala xadidan yihiin sababtoo ah dadka waaweyn ee caruurta waa isku hafasho waxawaaye marka waxaa loo baahan yahay caruurta iyo dadka waaweynba waa isku mid in isku gargaar loo sameeyo insha allahu tacaala halkaas ayaan dersigeena kusoo gebagabeynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهار فاضت مثل أنهار ولا ألهاك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدم بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan sidee buu u dhacay dagaalkii weynaa ee azallaaqa kaasoo dhulka andalus ku dhex maray nasaarada iyo muslimiinta warbixintan ayaad kaga bogan doontaan بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا وما عرفوا سوى الإسلام دينا ملكنا هذه الدنيا القرونا وأفضاها جذور subaxnimo jimco ah oo ay taariikhdu ku beegnayd laba-iyo tobankii rajab afar boqol toddobaatan iyo sagaal ayaa waxaa goob lagu magacaabo azallaaqa isku fara saaray guutadii koowaad ee muslimiinta iyo ciidamadii faraha badnaa ee uu alfanas hogaaminayay halkaasna waxaa ka dhacay dagaal qaraar muslimiinta ayaa samir iyo dulqaad badan ku qaabilay macrakadan marka laga reebo ciidankii ku aadanaa dhanka midig oo soo jabay ha yeeshee allah ayaa intooda kale sugay ibnu cibaad ayaa waxa uu go'aansaday inuu sharaf ku beddelo ceebtii muslimiinta ka soo gaartay muddadii ay nasaaradu gumaysanaysay andalus dhaawacyo kala duwan oo madaxa iyo gacmaha ay ku jiraan ayaa soo gaaray almuctamid bin cibaad xitaa waxaa la sheegaa in dhaawaciisa uu u gudbay dhanka maskaxda balse wax walba oo dhacay wuu u dulqaatay waxaana isaga oo xaaladaasi ku jira uu soo xasuustay wiil uu dhalay oo lagu magacaabi jiray abaa haashim kaasoo isaga oo xanuunsanaya uu uga soo tegay magaalada wuxuuna dareenkiisa ku muujiyey gabaygan أبا هاشم هشمتني الشفار فلله صبري لذاك الأوار ذكرت شخيصك تحت العجاج فلم يثنني ذكره للفرار أبا هاشمو هشمتني الشفار مديها وإبضوغانو عردادوغه يقسمينو ساسي إي كالغوغوين فلله صبري إلى إبانو شيغاني يا صبر كيغا لذاك الأوار لبا تذا وين صبر كان كل صبري ذكرت شخيصك شخصية هذه يريد ayaan xasuustay adigii baan ku xasuustay taxta alcajaaji qubaarka iyo boodhka dhexdiisa iyo siigada duulaysa dhexdiisunbaad iiga soo baxday inuu filimka xasaan kaa daawaday buu leeyahay marka maxaa dhacay falam yuhninii dikruhu lilfiraari wiilkaa xasuustaan xasuustay igumay keenin inaan dib u noqdo oo aan cararo oo go-aankaygaan ka noqdo arrintaasi igumay keenin buu leeyahay dagaalku waa uu sii kululaaday waxaana markan fooda isdaray guutadii labaad ee almuraabiduun oo uu hogaaminayey daa'uud ibni caaisha iyo ciidankii labaad ee gaalkii alfanos sida taariikhyahanadu sheegayaan dagaalku wuxuu noqday mid ka daran kii hore iyadoo ay shahiideen tiro badan oo ciidankii muslimiinta ka mid ahaa balse waa ciidan lagu barbaariyey jacaylka shahaadada islamarkaana ku baratamayey marka uu ciidanku noocaas yahay ma guuldarraysto markii labada dhinac ay muddo dagaalamayeen oo dad badan ay iska laayeen ayaa waxa uu yuusuf la soo baxay ciidankiisii kaydka ahaa oo u helan fagaaraha dagaalka yuusuf ayaa askartan laba u sii qaybiyey qayb waxa uu hogaamiye uga dhigay sayr bin abibakar kuwaasoo uu u diray inay u gurmadaan walaalahood dagaalka uga horeeyey halka qaybta soo hartay oo uu isagu hogaaminayey ay go'doon geliyeen ciidamadii nasaarada askartan oo u badnaa qabaa'ilka sanja ayaa nasaarada uga yimi dhanka dambe iyagoona weerarka ku bilaabay mucaskaraadkii iyo xarumihii gaalada halkaasoo ay ku dileen ciidamo aad u fara badan waxay sabaayaad ahaan u qabsadeen carruurtii iyo xaasaskii alfanos taasoo keentay in ciidankii firxadka ahaa ay khabarkan u geeyaan alfanos alfanos ayaa si daran u argagaxay muuqaalkiisa iyo shacuurtiisu ma ahayn mid lasoo duubi karay xilligaas waayo ma jirin kaamaradaha casriga ah ee muuqaalka duuba nasaarada ayaa jabka soo gaaray kadib go'aansaday inay badbaadsadaan wixii ka haray xarumahooda laakiin waa go'doon meelahaas oo dhan oo waxaa ku hareeraysan ciidamadii yuusuf bin tashfiin iyadoo wajahadooda hore ay ka soo dagaalamayaan ciidamadii isbahaysiga ahaa ee almuraabiduun iyo andalusiyiinta xaaladda nasaarada ayaa waxay gaartay in raggoodii ugu geysisanaa ay seeftu qaaddo fardahoodii ugu oradka dheeraan ah ay dhaawacyo la tukubaan waxaana dhacday in wixii soo haray ay ku ballameen inay ilaashadaan oo keliya hoggaamiyahooda alfanos dagaalkii ayaa sii xoogaystay wacdaraha ugu daranna waxaa dhigaya ciidamadii yuusuf oo bilaabay inay si isdabajoog ah ugu iqtixaamaan bartamaha ama wadnaha cadowga iyaga oo ka dilay tiro aad u badan markii la kala dhantaalay awoodda cadowga sidoo kalena aad u tabardarreeyeen ayuu yuusuf la soo baxay istaraatiijiyad kale oo ku dayasho mudan ciidamadiisii gaarka ahaa ee ka soo jeeday dhulka suudaan islamarkaana caanka ku ahaa geesinimada ayuu amar ku siiyey inay dhex galaan cadowga si ay u baabi'iyaan ciidamadan oo ku tarbiyaysnaa ismaqal iyo kala dambayn ayaa sidii ugu wanaagsanayd u gudanaya shaqadooda ciidanka muslimiinta guud ahaanna waxay noqdeen kuwo sanka la raacaya carabta guusha xitaa xaaladdu waxay gaartay in kuwii jabay ee muslimiinta ay dib u soo laabtaan si ay guusha uga qayb qaataan wiil madow oo ka tirsanaa ciidamadii muslimiinta ayuu allaah ku sharfay inuu dhaawac halis ah gaarsiiyo gaalkii kibirka badnaa ee alfanos kadib markii uu waran kala helay bowdada taasoo keentay in wixii xilligaasi ka dambeeyey uu alfanos noqdo langare jiis ama jeeri aanan si wanaagsan u socon karin ciidamadii faraha badnaa ayaa sidii loo gumaadayay waxaa ka soo haray wax ka yar shan boqol oo qaarkood dhaawacyo qaba waxaana dhacday in xilli habeen ah ay carar ku galaan magaalada dulaydala iyaga oo sida dhaawaca hoggaamiyahooda riwaayadaha qaar ayaa waxay sheegaan in inta badan ciidamadii la socday alfanos ay waddada ku geeriyoodeen maadaama ay dhaawac ahaayeen riwaayadaha qaar ayaa sheega in inta badan ciidamadii la socday alfanos ay waddada ku geeriyoodeen iyadoo ay nabad tageen wax ka yar boqol askari halkaas wuxuu allaah guusha ku siiyey muslimiinta markii ay isaga tala saarteen islamarkaana dhiig fara badan ay u hureen koryeelidda kelimadiisa waxaana ka shahiiday soddon kun oo mujaahid waana midda keentay in macrakatu zallaaqa lala mid dhigo alqaadisiya iyo yarmuuk dhiigga shuhadada waa biyaha uu ka waraabo geedka shareecada sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah sida sunnada kowniga caddaynayso in manhaj walba loo huro dhiig si uu adduunka uga taliyo
بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا